الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد, أما بعد إخواني وأحبابي في الله asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu isu soo noqod wanaagsan ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa intii aynu kala maqnay wixii camal ahaa ee wanaagsanaay aynu geysanay soon iyo salaad iyo xajba inuu alla inaga aqbalo wixii xumaayee inaga dhacayna inuu ilaahay inaga dhaafo khayrna inagu kulmiyo ayaynu wanaagsanaynaa ayaynu weydiisanaynaa ilaahay wixii aynu isu sheegaynana inuu inaga dhigo min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah kuwa waxyiga dhegaysta ee wanaaggiisa raaca intaa kadib waxaa kelmaddeennan caawa ay la xidhiidhaa xuquuqda uu ku leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa waa xuquuqu lmustafaa sala allahu calayhi wasalam calaa ummati ummaddiisa xuquuqda ku leeyay nebi maxamed waxa aynu kelmaddaa runtii ku doorannay maanta iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu ogsoonnahay in gaalada dulliga ah ee diin la-aantu ay haysaa ay aflagaadeeyeen ama afxumo ku sameeyeen iyo edab darro aan ka qaban iyadoo runtii taa la odhan karo waata qur-aanku uu ka waramayo ilaahay uhi qad badat albaqdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar nacaybshiyuhu afkooda ayuu ka soo neefneefayaa buu lahay xumaanta laabtooda jiiftaana ka weyn mar qur-aankay wax ka sheegayaan mar nebigay wax ka sheegayaan calayhi salaatu wasalaam marna ummadda islaamkaay wax ka sheegayaan marna muqadasaadkooda haddaba qofka muslimka ah maxaa isaga la gudban inuu yeelo maxaase mowqi halkeebuu nebigiisu ka taagan yahay calayhi salaatu wasalaam taasaynu xuquuqdaasaynu wax ka odhan doonaa xuquuqda u weyn ilaahay baa kule addoonka ugu horreynba horta intuu qofku ifkan joogo xuquuq baa lagu leeyahay qofku uma noola inuu waxuun cuno ama uu wax cabo ama uu wax yeeshu raaxaysto laakiin waxa uu u nool yahay inuu xuquuqda saaran iyo waajibaadka lagu leeyahay inuu hirgeliyo oo uu xaqiijiyo sida ugu quruxda badan xaqa u weyn ilaahay baa kule subxaanahu wa tacaala xaqa labaadna rasuulkaa kule sala allahu calayhi wasalam waalidkiisiibaa xaqi kule iyo xuquuqdii kale isdaba taalayda marka xaqa rasuulka ummaddan uu ku leeyahay ayaynu caawa way badan tahay xuquuqdaas iyo in kooban ayaynu ka tilmaami doonaa marka aada aragto xuquuqdaas oo runtii dee inta aynu caawa ka tilmaami doono aynu kusoo ilaa sideed nuqdadood ama sideed qodob arrimood baynu ku tilmaami doonaa ka soo qaadan doonaa iyada intaa ka badan tahay oo dee maraajic iyo kutubo waaweyn laga alifay xuquuqduu nebigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ummadda maadaam isaguba waxa uu ummaddan u xaqiijiyey uu yahay waxaad iyo aada u weyn ilaahayna uu yihiba annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebi maxamed ummadda wuu uga dhow yahay naftooda macnaa naftaada isagaa kaaga dhow aayaddu sa ay caddayse weeye tusaale basiida waxaa kaa qancinaya taa naftaadu inkastood adigu jeceshahay inkasta oo aad wax walba isku dayaysa inaad maaragtay ka horumariso haddana waxay ku faraysaa wax naarku geliya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam adduun iyo aakhiraba waxa uu kaala dagaalamaya wixii aad ku halaagsamaysay iyo wixii naarku geyn lahaa dee intaasaaba kaaga filanba oo waa kii lahaa dadow idinkoo naarta kusii dhacaya iyo dabka ayaan anigu guntiga idinsoo hayaa sida bahashan had iyo jeer xaydhoweynta la yidhaahdo ee dabka isku gurtaba sidaasoo kale idinkuna isugu guraysaan anna waan idinka soo hayaa ta dabka kugu sii ridaysa waa naaf waa naftaadii nebiguna wuu kaa soo hayaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ka markhaati furay ummaddan halka uu ka taagaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sida uu ugu huray naf iyo nafiisba naftiisa iyo wax kastoo qaali ahaaba ummaddan buu u huray rasuulku sala allahu calayhi wasalam jacaylka uu qabaybaa badnaa ergada uu ilaahay u weydiinayaybaa badnayd intuu ku warwarayaybaa aada u badnayd sidaa darteed baa ilaahay suuradda suuratu tawba aakhirkeeda uu ku yihi laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa nebi waxaa idin yimi baa ilaahay u yihi rasuul naftiina ka mid a idinka idinka mid ah laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi waxa ku adag maa canitum wax kasta oo dhibaato idinku ahay lama sahlana nebigaa xariisun calaykum aad buu idinku dadaalayaa ay calaa hidaayatikum inaa hanuuntaan oo hagaagtaan oo janno gashaan aad buu ugu dadaalayaa buu lahay nebigaas bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniinta aad buu ugu naxariis badan yahay nebigaasi calayhi salaatu wasalaam xuquuqda haddaba uu nebigu inagu leeyahay innaga oo intii aynu kari karno la imanayno oo ku dadaalayna xuquuqdaa wuxuu leeyahay nebigu inta uu noolaa iyo marka uu geeriyooday labadaba wuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xuquuqdaa xuquuqdaa way habboon tahay qofka qof kastoo muslim inuu ogaado waayo waa waajib saaran weliba dadka maanta gaalada dhex jooga ee gaaladu ay uga dhigayaan nebiga nin caadiya macnaha taariikhda nin caadiya ay siiyaan ayuunbay siinayaan kuwooda xataa iskuba daya inay cadaalad sameeyaan ama kuwooda si caadiya uga faalloonaya kuwana dee waa adiga arkaya waxaan qabanin ay markaas soo gudbinayaan inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam bashar uu ahaa laakiin bashar iyo bani aadam dheeraad leh oo aan caadi ahayn laakiin rasuul ilaahay uu fadilay oo xuquuqdan iyo wanaaggan aad arkaysa leh inuu yahay ayaa halkan ka muuqan doonta xaqa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu ku leeyahay inuu yahay mid aada iyo aada u weyn oo aan la yaraysan karin oo aan qalbigaaga ku fududaan karin oo aan qoladaada ku fududaan karin inuu xaqaasi yahay waxaad ka arki doontaa bal hadda inta daliila aynu akhriyi doonno inta daliil ee qur-aanka iyo ka soo arooray xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo isagu marka uu dee qur-aankii la garayo ilaahay baa ka faalloonaya xaqa ummaddan ku leeyay nebigu xadiidka markuu nebigu ka warramayo calayhi salaatu wasalaam xaqiisa ee ummadda u sharxaya xaqa ummadda ku leeyahay macnaheedu inuu dheef ka doonaya maaha macnaheedu inuu isfaaninayo maaha sida uu isaguba dee markaa tilmaamay inaanay faanka ahayn laakiin waxa weeye waajibka ummaddan lagu leeyahay ayuu u sheegayaa si ay u horu maraan si ay ilaahay ugu dhowaadaan jacaylkiisa ayaa aka ilaahay kuu dhowaynaya jacaylkiisa ayaa adeecida ilaahay la adeecayo sidaa darteed waa waajib ummadda saaranoo ammaan ahaan uu u gaadhsiinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ee ku danaysasho isaguuu ku danaysanaya maaha waxaynu ku dhowaan doonaa inaynu aada u soo daliishanno nusuusta oo qur-aan iyo xadiidba leh oo aynaan qowl cid kale leeyahayna soo qaadanin falsafad iyo meelo kalena aynaan markaa u gudbin ee nusuusta iyo daliilada un aynu ishortaagno isdultaagna baan leeyahay wax markaa qofka muslimkaa lagu waaniyana ama loo soo daliishado ama hadal qurxiyana kalaamka ilaahay iyo ka rasuulka ayuunbaa u fiican nebiga calayhi salaatu wasalaam waaya intaasi waa muqadamo iyo hordhac haddaynu u gudubno markaas sideedda qodob aynu ka soo qaadan lahayn xuquuqda nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ugu horeeya oo xaqa koobaada aliimaanu asaadiqu bihi sala allahu calayhi wasalam in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si dhab ah uu qofku u rumeeyo isaga iyo wixii uu la yimidba isaga nebi maxamed iyo waxyigii uu la yimidba qofku waa inuu rumeeyaa rumayn miyir qabta oo xaqiiqo ah oo ka dhaba qofka ah ilaahay baa taa ina amray qaala tacaala alla waxau idhi suuratu taqaabun wey faaaminuu biاllaahi warasuulih waannuuri aladii anzalna wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir dadka ilaahay ula hadlayaa ummadda caalamka ku nool gaalkooda iyo islaamkoodaba kolkaasaa ilaahay uhi faaaminuu biاllaahi warasuulih war dadyow ilaahayna rumeeya rasuulkiisana rumeeya waannuuri aladii anzalna iftiinkan aanu soo dejinnay qur'aanka ana rumeeya waxa aad samaynaysaana hadda ilaahay xogagaal buu yahay ka rumeeye iyo ka kalu kala og yahay ka rumayntaasi ay dhabka tiyo kaay afka tahay buu kala og yahay aayaddaasi waa mid aayadda kale ilaahay wuxuu ku leha suuratulacraaf ku sugan qaala tacaala faaaminuu biاllaahi warasuulih annabiyi alumiy aladii yu'minu biاllaahi wa kalimaatih waatabicuuhu lacallakum tahtaduun ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya rasuulkaasoo sifooyinkan gaarka u ah ee sida cajiibka ah u tilmaamaya waa nebi aan waxna qorin waxna akhrin haddana waxyigan faraha badan idin sheegaya waa nebi isaguba ilaahay rumeeyey waxyigana rumeeyey oo tusaale idinku ah nebigaa raaca si aa u hanuuntaan baa ilahay uli aayadda saddexaadan soo qaadano oo iyaduna ku sugan suuratu alxadiid qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waaaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatih wayajcal lakum nuuran tamshuuna bih wayagfir lakum wallaahu gafuurun raxiim ummadda islaamka ah baa si gaara ilaahay ugu yeedhay oo ahaa xataa kuwii nebiga siiba rumaysnaa calayhi salaatu wasalaam kolkaasaa ilaahay uu yidhi dadka mu'miniinta ahow ilaahay ka cabsada rasuulkiisana rumeeya hadda waynu rumaysannahay laakiin rumayntaa sii xaqiijiya sii qurxiya sii adkeeya sii wanaajiya weeye ilaahay wuxuu idin siin doonaa laba qaybood oo waaweyn oo naxariistiisa ka mid ah wuxuu ilaahay idin yeeli doonaa nuur aa ku socotaan maalinka qiyaamaha ee jidhka siraad madow yahay ee naartu ay ehelkeeda ku madowdahay ee dadku nuurka ay u baahan yihiin baa ilaahay idin nuurn idin siin doonaa dembigiinu idinka dhaafi ilahay waa kii naxariistee dembigana dhaafa waayahay aayadda afraad ama shanaad waxaa ilaahay uu ka warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam waajibka inala gudban suuratulfatxi bay ku sugan tahay qaala allahu tacaala ilaahay baa waxau ihi waman lam yumin waman lam yu'min biاllaahi warasuulih fainaa actadnaa lilkaafiriina saciira qofkaan ilaahay rumaynin aan rasuulkana rumaynin kuwa noocaasi waa gaale ee waxaan u diyaariyey naar holcaysa baa ilaahay wuli macnaha iimaankii ilaahay uu isaga la rumaynayay waxa uu ku lifaaqay oo uu ku xigsiiyey rumaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhowrkaa aayadood ee intuba ilaahay xaggiisa ka yimi subxaanahu watacaala uu soo dejiyey mid walba waxa uu kaga warramayaa xaqa uu ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddan oo inay rumeeyaan xagga xadiidka xadiid qura baynu soo qaadan karnaa oo saxiixa oo nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam oo muslim ku sugan wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wayu'minuu bi wa bima ji'tu bih waxaa la ifaray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay tawxiidka qirayaan oo ay xaqiijinayaan ay ilaahay rumaynayaan oo anigana ay rumaynayaan iyo qur'aanka aan la imidba waxyiga aan la imidba marka halkaa wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaan la daynaynin qofka dafire ee diida risaaladda rasuulka sala allahu calayhi wasalam in markaa uu mutaysanayo dagaal ayuu halkaa nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam rumaynta rasuulku waa caynkee markay nebiga la rumaynaya calayhi salaatu wasalaam muuqaalkeedu caynkee buu noqonayaa waxa weeye tasdiiqu nubuwati waa in nebinimadiisa la rumeeyo horta inuu yahay ergadii ilaahay uu soo diray ee ummadoo dhan ugu fadliga badnaa tusaalaha ahaa ee waxigan sida loo fahmayo isagu tusaalaha ku ahaa waxaynu rumaynaynaa inuu yahay kii jinka iyo insiga labadaba ilaahay uu u soo diray jinkana isagaa rasuul u ah insigana isagaa rasuul u ah waxaynu rumaynaynaa inuu fii ma jaa fii jamiici maa jaa bihi waqaala wuxuu la yimid iyo wuxuu ku dhawaaqay oo dhan ayaynu rumaynaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam rumaynteednaas waa tasdiiqu lqalbi bidalik waa mudaabaqatu tasdiiqi alqalbi bidalika shahaadatu lisaan biannahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam qalbiga iyo qowlka rumayntaa labaduba waa isla waafaq waa inay isla waafaqaan munaafiqiinta ilaahay wuxuu ku eedeeyey rumayntoodu in ay ahayd qowlka idaa jaaaka almunaafiquun qaaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun munaafiqiintu intay kuu yimaadaan bay ku odhanayaan rasuulkii ilaahay inaad tahay baanu caddaynaynaa aanu qiraynaa iyagoo been ka sheegaya waa rumayn qowlka ah oo aan qalbiga lahayn rumaynta la doonayaa waa mid qurux badan waa mid dhammaystiran oo taabagal ah waa mid lagu xisaabtami karo oo qowlka iyo qalbiga labaduba ay iswaafaqsan yihiin markay taasi timaaddo uma tadbiiqu dalika alcamali bima jaa bihi dabeedna wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam ummadda u faray uu ka doonayo iyadana la raaciyo marka waa qowlkii iyo qalbigii iyo camalkii intiiba in laga rumeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo xaqa u horeeya ee nebigu ummaddan uu ku leeyahay ee aan safaadka geli karin waa kaa wey waayo xaqa labaad ee xuquuqdaa ka midi waxa weeye wujuubu daacatihi sala allahu calayhi wasalam waalxadaru min macsiyati in nebiga la adeeco macnaha laga tala qaato isaga la dabagalo laga guddoonto wixii uu soo gudbiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda soo gaadhsiiye ammaano ah in laga feejignaado qofku uu iska ilaaliyo oo uu ka dhowrsoonaado inuu nebiga caasiyo oo uu ku gacan saydho oo uu iska diido labada arrimood way kala dhalanayaan macnaheedu waxa weye qofku markuu nebiga aqbalo ee uu ka tala qaato muu caasiyin hadduu nebiga caasiyana kamuu tala qaadanin marka waxaa la doonayaa qofku inuu nebiga adeecu aqbalo isla markaana aanu diidin rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo kol haddii aada rumaysan tahay rumaysnida aada rumaysan tahay baa waxay keenaysaa inaad isaga ka tala qaadato rumaysnida aada rumaysan tahay baa taa keenaysa bal aayaadkan aan akhrina dhowrka ah suuratu alanfaal ayaa ilaahay ummaddan ugu yeedhay si gaaru ummaddan ula hadlaya weliba ummatulijaaba la yidhahda nabiga aqbasho calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha warasuulah walaa tawallow canhu waantum wa antum tasmacuun dadkii mu'miniinta ahaayo ilaahay aqbala oo rasuulka adeeco aqbala oo nebiga hakajii ha ka sii jeedsanina idinka oo maqlaya nebiga idinka oo maqlaya xadiiskiisii iyo yeedhmadiisii ha sii jeedsanina waayo siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda ula hadlayey markii uu dhex joogay ayuunbuu imikana ula hadlayaa marka aynu hayna dee xadiiskiisii waaya amarkaasaa ilaahay ummaddan uu siiyey suuratu alxashri iyadana mar labaad akhri ilaahay baa wuxuu uhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu war ummad yahay wuxuu nebigu idinla yimaada ka qaata wuxuu nebigu idin diidana iska daaye oo ka taga labadaa labada aayadood waxay fareen wanaagga iyo qiimaha ilaa aqbalidda nebiga la aqbalayo laga tala qaadanayo aayaddanna bal hadeeg aayaddan soo socotaana waxa ay ka digaysaa nebigoo la weydaarto oo lagu diido arrinka iyo ammaanada culuse ilaahay uu u soo dhiibay inkaaraha ka dhalanaya iyo aafaadka qofkaa qabsanaya adduunye iyo aakhiraba iyo ilaahay siday isu sheegayaan alla wuxu uhi waa suuratu nuur falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha iska ilaaliyeenoo ha ka feejignaadeen kuwa nebiga amarkiisa khilaafaya wuxuu nebigu faray dadka aan fulinayna khilaafaya ha ka dhowrsadeen oo ha ka warwareenoo ha ka cabsadeen inay balaaya ku dhici doonto ama cadaab kululu ku dhici doono waa fitno adduunyada ah waa fitno diinta ah waa fitno kaga iman doonta cadowga fitnadaasaa ku dhici baa ilaha wuli aakhirana cadaab baa ku dhici macnaa qofkii mustaqbalkiisii adduunya kii aakhiraba way ka xumaadeen hadduu rasuulka weydaartay sala allahu calayhi wasalam aayad kale ilaha waxa uu kuhi oo suuratu nisaa ku sugan oo iyaduna digniintan oo kala bixinaysa macnaa inkaarta ku dhacaysa qofka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku gacan saydha qaala allahu tacaala waman yutic illaaha warasuulah yudkhilhu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wadalika alfawzu alcadiim waman yacsi allaha warasuulah wayatacadda xuduudah yudkhilhu naara khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin qofka ilaahay iyo rasuulkiisa ka tala qaata baa ilaahay wuli daacadu waa inaad aqbasho wixii ay kuu keeneen oo aada guddoomatoood ka tala qaadato ilaahay wuxuu kaa ku casuumay u ballan qaaday inuu gelin doono janno ay hoos qulqulayaan webiyaashu waanay ku waari doonaan liibaan la helana taasaa u wanaagsan cidda ilaahay iyo rasuulkiisa diidda xuduudda uu rabbi dhigay ama rasuulku dhigay tallowda ilaahay wuxuu yihi waxaan gelin doonaa naar uu ku waari doono waxaanu leeyahay cadaab kulul cadaab dulleeya ayaa uu leeyahy oo u geli doonaa marka afartaa aayadood labana waxa ay u bushaaraysay qofka nebiga adeecaya calayhi salaatu wasalaam qiimaha iyo tayadu ilaahay agtiisa ku leeyahay labana waxa ay ka digayaan laba aayadood labada aayadood dambe waxay ka digayaan aafaadka ku dhacaya qofka nebiga khilaafaya bal xagga axaadiidta aan usoo noqonno oo soo qaadana dhowrkan xadiid nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ka soo arooray ee ummadda uu ugu ugu sheegayay ammaanada loo soo dhiibay xadiidka hore abi hurayra ayaa warinaya waana saxiix bukhaari iyo muslim buu ku sugan yihi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man ataacanii faqad ataaca allah waman casaanii faqad casa allah xadiidka inta inaga khusaysa aynu ka soo qaadano ee maxalushaahidkaynu soo daliishanayno qofka aniga iga tala qaata buu nebigu yihi ee aani diidin aani dafirin ilaahay buu kaasi adeecay qofka aniga ee caasiye iga fallaagoobe iga fogaada ilaahay buu caasiye uu ka fogaaday marka halkaa waxaad ka arkaysaa ilaahay iyo rasuulkiisu dhan bay ka soo wada jeedaan ilaahay iyo rasuulkiisu way isku dhaaban yihin oo lama kala qaadi karo ilaahay iyo rasuulkiisu waxa weeye in la wada adeeco iyo in la wada diido labadaasaa isku xidhan lama kala qaadi karo macnaha kristanka ayaad arkaysaa inay ku odhanayaan ilaahay waanu adeecaynaa ilaahay waanu aqbalaynaa laakiin maxamed ma doonayno maxamed ma aqbalayno iimaankooda waxba kama jiraan waaya xadiidka kale isaguna waa saxiix weeye waxau nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa wardadiyo ummaddaydoo dhan waxa u qorshaysan oo ilaahay ugu talagalay in ay wada galaan jannada inay jannadiisa wada galaan oo ilaahay uu ku casuumo ummaddaydoo dhan taasaa u diyaara ilaa qof iska diida mooyaane waa cajiib waa la yaab asxaabtu way yaabeen qofka janno diidaya waxay idhaahdeen yaa rasuula allahi waman yaaba oo nebi allow qofka jannadii loo dadaalayay ee loo ordayay diidaya waayo nebigu meel gaaban buu uga soo qabto aanay ka filayn wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam man ataacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa rawahu lbukhaari wuxuu nebigu leeyahay qofka aniga iga tala qaata jannadaa wuu galay waa u diyaar qofka aniga ee caasiye iga fogaadaana jannada wuu iska diiday macnaheedu waxa weeye jannada rasuulka ayaa ku haya sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa haya laakiin aqbalkiisay ku xidhantay waaya xadiidkaana bukhaari baa wariyey xuquuqda nebiga calayhi salaatu wasalaam xaqa saddexaad ee aynu tirada ku dari lahayn waxa weeye itibaacuhu sala allahu calayhi wasalam wa itikaaduhu qudwatan fi jamiici alumuur waaliqtidaa'i bihadyi waa arrinta hore un ka dhalanaysa oo ka agdhow laakiin nusuusta ku soo aroortay ay si kale u sheegayso dhinac kale ay wax ka tilmaamayso waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam in laga dhigto kii la dabagelayay kii la raad gurayay kii sida uu u dhaqma ee uu u camal fala ee intuu ifkan joogay sidaa uu u socday in loo socdo oo loo dabagalo weeye hadyigiisii iyo waddadiisii iyo raadkiisii taasaa ilaahay loogu dhowaanayaa taasaana lagaga nabadgelayaa su-aasha ilaahay oo addoomaha weydiin doona maalinta qiyaamaha oo hadduu qofku idhaahdo sidanaan u camal falay sidaasaan u socday sidaasaa dhaqankaygu ahaa waayo nebigaan ka arkay wuu ku nabadgelaya ilaa aayaddanuu ilaahay ku faraya haddii laakiin uu idhaah sidaasi way ila wanaagsanayd iyo anigaa iska yeelay waa lagu qabsanaya ummaddii gaalada ahayd siibaa nimankii yuhuudda ahaa yuhuudda iyo nasaaradu markii ay sheegteen waa qolyihii madiine deganaaye in ay yihiin ay yidhaahdeen naxnu abnaau llahi wa axibbaau annagu waxaanu nahay carruur ilaahay baanu nahay kuwii ilaahay jeclaa baanu nahay ayaa ilaahay uu arrinka usoo koobay kolkaasaa dabeedna sidan uula hadlay oo waxau yihi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim waa suuratu aali cimraan bay aayadda ku jirtaa haddaa ilaahay jeceshihiin oo sheeganaysaan jacayl ilaahay waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo aniga isoo raaca qofka ilaahay jeceli rasuulkiisuu raacaa ilaahay baa idin jeclaan oo dembiga idinka dhaaf wuu naxariistaayoo dembiguu dhaafaa ilaahay marka aayaddaa waxaad arkaysaa jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka turjumayso raaciddiisu jacaylka nebigana xagga dambe ay ku xusi doonaa raaciddiisaa tilmaamaysaoo ka turjumaysaba marka qofka nebiga raacayuunbaa jecel aayadda kale ilaahay waxau hi acraaf ku sugan wattabicuuh lacallakum tahtaduun raaca nebiga si aa u hanuuntaan sidaa darteed muxuu nebigu siduu u tukaday siduu u dhaqmay siduu wax u xukumay siduu u jihaaday siduu ummadda ula dhaqmay inta oo dhammiba waa inta aynu baadi doonayno wax walba isagaa tusaale kuwa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed baa xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa wuxuu nebigu ku yidhi man raqiba can sunnatii falaysa minii wardadiyow qofka dhaqankayga nacaa aniga iga mid maaha dhaqankayga qofka nacaa aniga iga mid maaha macnaa xadiidkaasi wuxuu ku yimi asxaabta qaarkood markii ay isyidhaahdeen dadaala oo midiba cibaado gaara uu isa saaray ee arrinka ay isku adkeeyeen mid yidhaah guurka dumarkaan iska daynaya mid yidhaahda maalintiina waan soomanaanaya habeenkiina cibaadaan u taagnaanaya ayaa nebigu waxa u diidaya calayhi salaatu wasalaam waxaanu nebigu jidaynin inay iyagu jideeyaan kolkaasaa wuxuu ihi dad iyow sunnahaygu waa kaase intuu sunnihiisii u tilmaamay qofka sunnahayga naca aniga iga mid maaha walaalayaal xuquuqda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee aynu isu sheegayno ee dhaxalgalka ah ee qur-aan iyo xadiisba ay ka warrameen waxaa ka mid ah maxabatuhu sala allahu calayhi wasalam akthara min alahli waalwaladi waalwaalidi waannaasi ajmaciin in nebiga uu jeclaado qofka muslimka ahay jacayl ka badan ka uu jecel yahay xaaskiisa iyo waalidkiisa iyo ubadkiisa iyo dadka oo dhanba jacaylka uu jecel yahay mid ka badan oo ka horeeya waa inuu jeclaadaa qofku rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofka iimaanku uu ka dhab yahay ee muslimka ahi nebiga sida uu u jecelyaha waa inay ka badnaataa dadka ku xeedhan oo dhan sida uu u jecelyahay waa inuu kow jacaylkiisa nebigu ka noqda calayhi salaatu wasalaam waayo isagaa ina jeclaa isaga ayaa inoo noolaa isaga ayaa inoo ergeynayey isaga ayuu ilaahay tilmaamay inuu nafteenna inooga dhow yahay isagu kol hadduu naftaada kaaga dhow yahay adiguna naftaada isaga ka dhowayso waa inuu isagu kaaga dhowaadaa bal aayaddan eeg suuratu tawba ayay ku suganta ummaddanuu ilaahay la hadlaya qaala tacaala ilaahay baa wuxuu ihi qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axabba ilaykum min allahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiilih fatarabasuu xataa ya'tiya allahu biamri wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin ilaahay baa ummaddan dhaabad buu dhigaya layr cas baa ilaahay uu ku shidayaa si aanay u gelin khatarta ah kolkaasaa ilaahay wuxuu ihi qul waxaad nebi maxamedow ku tidhaahdaa dadka in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum hadday yihiin ubadkiinna iyo aabbayaashin weliba aabaa abnaa baa ilaahay uu tilmaamay aabbayaashin iyo inamadiinnu haddii ay yihiin iyo walaalihiin iyo xaaskiinna iyo xigtadiinna iyo xoolihiinna xoolaha aad shaqaysateen xoolahaasoo weliba aad ku dadaalaysaan oo ka cabsanaysaan inay idinka khasaaraan oo ku dadaalaysaan inaad kobcisaan iyo guryihiinna iyo daarihiinna iyo magaalooyinkiinna intaa haddaad jeclaateen oo aad ka jeceshihiin ilaahay iyo rasuulka iyo jihaadka oo macnaha nacdeen ilaahay iyo rasuulkii iyo jihaadkii intaasoo ehelkii iyo adduunkii iyo magaalooyinkii inaad jeclaateen fatarabasuu suga baa ilahay uhi waxbaa dhici doone xataa ya'tiya allaahu biamri ilaa ilaahay arrinkiisa uu keenayo arrinka ilaahay intuu imanayo iska suga ummaddii ilaahay uu hanjabay oo wuxuu leeyahay kol haddaad dadkiinnii iyo duunyadiinnii iyo daarihiinnii intaa intoo jeclaateen ilowdeen oo nacdeen ilaahay iyo rasuulkiisii iyo jihaadkii iyo xaqii a ku dagaalami lahaydeen arrin ilaahay baa imanaya ilaahayna faasiq ma hanuuniyo ma jecla saasaa ilaahay wuli aayaddu waxay hanjabaadan culusi ku soo degtay munaafiqiintii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hadhay ee madiine kaga hadhay isagoo dagaal u baxaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo waajahaya kufaarta isagoo isagiiba aan madiine joogin oo raaxadiisii ka tegaba iyagu raaxaysanayeen oo ay isku dayeen in ay iska joogaan magaalada madiina sidaa darteed ayaa ilaahay uhi haddii idinku raaxaysanaysaan caalamulislaami maanta hoosu eegna xaaladooda waxaynu odhan karnaa khatartan ilaahay uga digaya in badan oo ka midii qarkay ku dhacday in badan oo ka midiina allahay naga badbaadiye waxa ay u sugan yihiin qarkay u saaran yihin khatartaa kuwa ku dhacaya kuwa qarka u saaran marka addoonku ilaahay uu jecelya rasuulka uu jecelya sala allahu calayhi wasalam wuxuu eegaa hadalkooda wuxuu eegaa waxay farayaan wuxuu eegaa ka fiirsadaa waxa loo diidayo arrimahoo dhan wuxuu ugu ugu horraysiyaa rabbi iyo rasuul maxay yidhaahdeen addoon dhaba buu noqdaa intaa haddii laga waayo oo qofku laga yaabo inuu naf u dhimanayo maalkiisa iyo qabiiladiisa uu dhimanaya haddii lasoo qaado uu u xanaaqayo haddii laakiin ilaahay rasuulka la caayo ama wax laga sheega aanu xanaaqayn wax dare dareeni aanu gelaynin aayaddanaa khatar ay ugu sugan yihin dadka muslimiinta ahy waa mushkiladda culus ee khatarta badan ee maanta taagan aayaddaa markaynu ka soo gudubno rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa xadiid saxiixo bukhaari iyo muslim ku sugan ka soo warinaya saaxiibkiisii qaaligaah xokaynta u ahaa khaadimka u ahaa u shaqaynayey ka ag dhowaa anas ibnu maalik radia allahu canhu waxa uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin waa ardadii how mid idinka idinka midii iimaan yeelan maayo iimaankiisu ma jiro ilaa aniga uu iga jeclaado waalidkiisa iyo ubadkiisa iyo ehelkiisa iyo ummaddoo dhan nebigu saasuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam jacaylka uu anigay jecel yahay intaa kaleo dhan ha ka horeeyo horaynu usoo tilmaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu ku danaysanaynin isagu laakiin diin ay tahay waa diin uu dadka u sheegayo waa ammaano ilaahay uu faray inuu ummadda gaadhsiiyo waa iimaankooda oo u saxaya nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxaa xadiidka ku sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka soo arooray nebigoo addoonku uu jeclaado jacaylkaa hagaagsan ee lagu xisaabtami kara aynu soo xusnay dhabta ah hadduu qofku jeclaado nebiga waxa uu kula rafiiqayaa oo uu kula saaxiibayaa uu helkiisa ku noqonayaa jannada dhexdeeda allaahuma ajcalnaa min haaulaa'i ilaahay naga dhiga kuwii nebiga kula rafiiqa ee kuwii heliya jannada jacaylka nebiga waxa uu qofku kula rafiiqi doonaa oo uu ku mutaysanayaa jannada dhexdeeda nebiguna halka ugu sarraysa ugu tayo roon ee ugu qiimo badan buu jannada ka gelaya xadiidkanaa tilmaamaya nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ninkaasi su-aal buu nebiga weydiiye waxau idhi mata saaca bal waxaad ii sheegtaa nebi maxamedow qiyaamadu goortayta qiyaamadu goor bay dhacaysa nebigu uu ku celiyey su-aala wuxuu ihi maa cadata laha oo maxaad u diyaarsatay qiyaamada xaggeeda qofka kusii socda rumaysani waa inuu waxu diyaarsado faramadhnaan geedi xaggeeda in loogu galo loo tago ma aha haddaad rumaysan tahay maxaa camalaad diyaarsatay ninkii waa arrinkiiba wuu soo koobayoo meel culus oo miisaaman buu ka abbaarayoo qaala yaa rasuula allah maa acdadtu lahaa kabiira salaatin walaa siyaamin walaa sadaqatin walaakin uxibu allaha warasuulah wuxuu nebi maxamed waxaan kuu sheegayaa salaad badan umaan diyaarsan soom badanna umaan diyaarsan sadaqo badanna umaan diyaarsanin laakiin waxaan jecelahay ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan jecelahay nebigu calayhi salaatu wasalaam canaan kale uma sii gelin muu odhanin faral iyo sunne ma kala tukataa muu odhanin sidaad yeeshaa laakiin meel qiimale inuu ka abbaaray iyo halkii ay ka macayd ee lafdhabarta ahayd ayuu arkayoo waxau ihi fa anta maca man axbabt haddaba waxa aad wehelinaysaa cidda aad jeceshahay kol haddaad ilaahay rasuulkiisii jeceshahay kaasaad ka agdhowdahay oo aad jannada la gelaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa saxeexaa saasuu ku yidhi ninkaasi wuxuu tilmaamay cibaadooyinkiisu inay yar yihiin laakiin cibaadada uu ku dadaaleen dhulka uga dhacayna inay tahay jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalam jacaylkuna runtii walaalayaal waa qaybsan yahay maxabada sida culimadu ay u qaybiyaan waa maxaba shafqiya maxaba shawqiya maxaba itibaaciya saddexdaa qaybood baa loo qaybiyaa maxabo naxariisi ay iskaga dheehan tahay oo ataa had iyo jeer qofku u qabo ehelkiisa iyo iyo ubadkiisa iyo ta u qabo wey iyo maxabo xagga cishqiga la xidhiidho ta qofka bani aadamkii ama maal uu doonayo ama oori uu doonayuu jecel yahay shawqi baa la yidhaha taasoo waa xagga cishqiga labadaas kalgacalba waa laba qofka iskaga abuuran bani aadamka ah waa laba aanu ikhtiyaarba u lahayna uu iskaga ikraahan yahy oo iskaga dirqiyan yahayoo nafta ku abuuran laakiin maxabada qofkii loo qiimaynayo ee tayada leh lagu xisaabtamaya waxa weeye maxabada loo yaqaano almaxaba alitibaaciya raacitaanka maxabada ku salaysan ee qofku cidda uu raacayu jeclaanaya uu doorto maxaba alitibaciyana waa laydhaha maxaba alikhtiyaariyana waa laydhaha waa mid la xidhiidha doorashada waa mid la xidhiidha inuu nafta ku ku dirqiyo qofku oo habadii danaatay qasab uu kaga dhigo maxabadaa weeye ta halkan aynu ku xusaynaa ee runtii nusuustuna ay markaa ammaanta weyn ka bixinaysaa waxaynu soo qaadan doonaa maxabadaa xaqiijinteeda iyo inuu qofku qiimo weyn u yeelo in runtii ay u baahan tahay sidaa horeba aynu usoo xusnay in qofku naftu habadii danaatee uu qasab kaga dhigo uu ogolaysiiyo uu ku barbaariyo wixii u sahlayana uu ku hogaamiyo nafta nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkuu xadiidkaa sheegay xadiidkaa hore aynu soo xusna ee nebigu yihi qofku iimaan yeelan maayo ilaahu aniga iga jeclaado ehelkiis oo dhan ayaa cumar binu khadaab baa jawaabay nin saraaxiya buu ahaa wixii dawo u ah naftiisiiyo ummadaba ayuu nebiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam waxba qarsan maayo cumar baa wuxu uhi yaa rasuula allah la anta axabu ilaya min kulli shay ilaa min nafsii waxaan kuleeyahay bu uhi nebi maxamedow wax walba waan kaa jecelahay anigu ubadkayga iyo ooridayda iyo ehelkayga intaba waan kaa jecelahay dee naftayda mooyaane naftayda iyada waan jecelahayoo iyadu way kaa horaysay buuhi oo dee anigu sidaan isu arko dareenkaasaa igu jira inaan naftayda jacaylka koobaad siinayo wuu soo gaabiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inkastoo sodogii iyo saaxiibkiiba uu ahaa cumar binu khadaab umuu mujaamalaynin umanuu soo warwareegin umana aamusinoo kamuu xishoonin waayo dee arrintu kol hadday diin taagan tahay arrintu kol hadday daacaal iyo cibaado taagan tahay qofka oo loo qariyaa waxa ay keenaysaa dembi bay noqonaysaa waa wujubu wujubu albayaan waqt alxaaja wey wujubu albayaani waqt alxaaja macnaha xaqin dadka loo cabeeyo waktiga loo baahan yahay sidaa darteed buu nebigu kuuhi laa waaladii nafsii biyadi xataa akuuna axaba ilayka min nafsik iimaankaagu cumarow waan dhaartay iimaan noqon maayo ilaa aada naftaadana iga jeclaato oo jacaylkaadi jecesha uu horeeyo kol hadduu nebigu dhaartay waxba ma hadhin faqaala lahu cumar fainahu alآan wallahi la anta axabu ilaya min nafsi imika baan kuu sheegaya haddaba waan isdhiibay buuri waan isdhiibay saacaddaa laga bilaabo naftaydana adaa ka horeeyo ogow kolkaasuu nebigu uhi alaana yaa cumar rawahu lbukhaari xadiidka bukhaari baa wariyey iminkaa iimaankaaga lagu xisaabtami karaa iimaanu yahay iimaankii taabagalka ahaa ee ilaahay uu doonaya qiimaha lahaa imikaad la timid sidaasuu yihi odalayaal jacaylka noocana ee ikhtiyaariga ee qofku uu dooranayo ee naftiisa uu ku hagayo marka uu qofku si dhab ah u xaqiijiyo dirqiidda nafta uu dirqiyayaa meesha way ka baxaysaa baraka ayaa ilaahay uu gelinayaa naftiisiibaa loo carbinayaa loo layliyayaa dhadhan buu helayaa iyo macaan ayuu u helayaa markaa jacaylkanina wuxuu noqon doonaa jacayl qiimo lahoo markaa ilaahay uu naftiisa si wanaagsan u dejiyo kol hadduu ka run sheego qofka nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintan ka warramaya wuxuu ihi halaathun man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan man kaana allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma waan yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waan yakraha an yacuuda fi lkufr bacda an anqadahu allahu minhu kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar xadiidkanoo bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa nebigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam wardadii haw saddex arrimood qofka hela ee isu geeya macaankii iimaanka wuu helay iimaankiisu waa iimaan dhadhamaya waa iimaanuu ku noolaanayo oo uu ku dhimanayo oo kulamaa naftiisa weeye oo qiimo leh oo dhiiggiisa galay midda u horreysa waxa weeyaan qofka ilaahay iyo rasuulkiisa ka jecel wixii ka soo hadhay oo dhan haddii naftiisa iyo ilaahaiyo rasuulka ay u noqoto ilaahaiyo rasuulkuu horraysiinaya ilaahay buu ka iibinayaa naftiisa difaaca rasuulku ku dhimanaya sala allahu calayhi wasalam taasi waa mid midda labaad qofka hadduu jeclaanayo ilaahay daraaddii buu jeclaanaya qofka hadduu nacayana ilaahay daraaddii buu u nacaya taasina waxa weeyaan waa macaanka iimaankay ka turjumaysa midka saddexaad waa inuu u nacaa bahasha gaalnimada la yidhaahdo siduu u nacaya in naar lagu tuuro qof waloo inaga midiiba waxa uu karaahiyeysanayaa oo aanu jeclayn in naar intoo lasoo qabto dab lagu rido warshad holcaysa ama dab baxaya intoo lagu soo qabto in bartanka lagu dhigo qof waliba wuu ka ashhaadanaya qof waliba wuu ka qaylinaya qof waliba wuu ka gacan taaganaya haddaba qofku sidaa uu dabka u nacayo waa inuu gaalnimada u nacaa gaalnimadu waa inaanay kula sahlanaanin qowlkeedu kula sahlanaanin ficilkeedu kula sahlanaanin aanad ku dheeldheelin aanad dhabna ula imanin waayo raasamaalka keliyahe qofku uu haystaa waa diin diintaasi kolka ay ku dhaafto dunyo wax kuu taraysaaba ma jiro halkaasi hadday ku gubato oo gaalnimadaasi kuu soo gasho wax kale oo qiimo kuu leh ama aada ku hodmayso ood ku horumaraysaa ma jiro saddexdaa arrimood dad yahow qofka isu keenee kulmiyey buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam macaankii iimaanka wuu helay waaya haddaba walaalayaal qofka ilaahay uu waafajiyo iimaankan macaane dhadhamaya waxa uu isu diyaarinayaa adeecidda nebi maxamed la adeecayo ee ilaahay la raali gelinayaa in ay yeelan karto mararka qaarkood dhibaato dhibaatadaasi uu xamilaya inay mararka qaarkood noqon karto calaa xisaabi uu wax ku waayi karo oo adduunkiisuu ku dhaafi karo oo naftiisa lagu waxyeelayn karo sidaasaanay asxaabtu diyaar u ahay ridwaan ullaahi calayhim iyadoo dagaalka lagu jiro asxaabta qaarkood seefta nebiga ku soo soconaysa ee lagu wado gacantooday u dhigayeen waranka nebiga ku soo dhacaya jidhkooday u dhigayeen weerarka nebiga lagu soo wado saf bay u midaysnaan jireen oo iyagaa isaga dhigayeen waa qisooyin macruufa dagaaladii nebiga iyo asxaabtu ay wada galeen haddii aad baadhbaadhoa dib ugu noqoto waaya sidaa darteed qofka uma sahlanaanayso oo ma raacayo sharci aan ahayn ka rasuulka raali gelinaya calayhi salaatu wasalaam waayo waxa iska macruufa oo dabeecad ahaan jirta qofku had iyo jeer hadduu cid jeclaado ciddaas sideedu u labisaa ciddaas sideedu u hadlaa ciddaa sideedu u dhaqmaa ciddaa taladeedu qaataa ciddaa afkeedu eegaa laakiin ma suuragal aha haddii qofku uu cid jecel yahay inuu khilaafo waan jecelay waanan khilaafayaa waa laba arimoodoo dabeecadda bani aadamka aan iskalaynin wey jacaylkaan dhabahayn wey sidaa darteed baa nin shaacirabaa arrintan ka hadlay markaasaa waxau ihi tacsil ilaaha wa anta tudhiru xubbahu haadaa lacamrii fi lqiyaasi badiicu low kaana xubuka saadiqan laatactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicu waxau ihi qof yahow ilaahay baad caasiyaysa oo aad ku gacansaynaysa oo diidaysa adigoo je adigoo muujisanaya inaad jeceshahay wallaahi arrintaasi buuri waxa weeyaan marka la qiyaaso waa arrin cusub oo aan hore loo arag haddii xubbigaaga ilaahay aada jeceshahay uu run yahay waad adeeci lahayd ina ina almuxiba liman yuxibu mutiic qofka qof jeceli qofka cid jeceli cidda uu jecel yahay buu ka tala qaataa rabbi iyo rasuul cidda markaa jeceli way ka tala qaadata ilaahay baa yidhi kolka la yidhaahdo wuu istaagaa waayo calaamooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu jeceliya qofka muujinaya waxaa ka mid a inuu ku daydo saynu hore usoo sheegnay inuu sunnihiisa raaco inuu amarkiisa fuliyo inuu wuxuu diiday ka fogaado inuu aadaabta nebiga lagula dhaqmayo ilaaliyo ama naftiisa ha u sahlanaato ama ha ku adkaato waxyaabaha calaamooyinka u ah ee qofka ka muuqanaya ee muujinaya inuu nebiga jecelya waxaa ka mid a annasiixatu lahu inuu nebiga u daneeyo u daneeyo nebigaa yihi calayhi salaatu wasalaam addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim xadiidkaa saxiixee muslimkuu wariyey muslim uu wariyey alimaamu muslim fii saxiixi ayaa nebigu yihi war dad yahow diintu waa dan macnaha dadka waa dan cid walba dan bay u tahy yay u danaynaysaa ilaahay bay u danaynaysaa kitaabka qur-aankaabay u danaynaysaa rasuulka madaxda muslimiinta iyo caam ahaantoodaba marka waa raad muujinaya markuu nebiga u danaynaya calayhi salaatu wasalaam markuu u hiilinayo markuu ka agdhow yahay markuu ka edabsanayo inuu nebiga jecel yahay ayay taasi muujinaysa ama ha noolaada rasuulku sala allahu calayhi wasalam ama ha dhinto waxaa sidoo kale astaamaha ka mida inuu qofku nebiga jecel yahay sunihii sunnaha nebiga oo uu faafinayo sunnaha nebiga oo uu ku camal falayo sunnaha nebiga ee la dilay laga tegey oo uu soo noolaynayo sunnaha nebiga oo uu difaacayo ciddii wax ka sheegta watakhalluqu biakhlaaqihi alkariima wa aadaabihi aljamiila iyo akhlaaqdii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee quruxda badnayd oo uu guddoominayo oo uu ku dhaqmayo kaga dayanayo waayahay waxyaabaha xuquuqda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka mid a ka shanaad waxa weeye ixtiraamu wa tawqiiru wa nusratu in nebiga la ixtiraamo la xaq dhowro in nebiga la weyneeyo calayhi salaatu wasalaam in nebiga loo hiiliyo intaa iskama lihinuune bal aayaadkan akhri ilaahay baa wuxuu ihi litu'minuu billaahi wa rasuulihi wa tucasiruuhu wa tuwaqiruuhu wa suuratu lfatxi rasuulkii waa la soo diray waxyigaasaa laydinku soo dejiyey ammaanadaasaa la idiin soo gudbiyey litu'minuu billaahi si ay ilaahay u rumaysaan wa rasuulihi rasuulkiisana u rumaysaan wa tucasiruuhu aa ugu hiilisaan nebiga wa tuwaqiruuhu aa u weynaysaan u hiiliya oo weyneeya nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaasaa ilaahay u sraaciyey waa rumayntii la rumaynayey iyo weynayntii nebiga la weyneynayey iyo xoojintii la xoojinayey ee la iskarab taagaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ee la difaacayay aayaddii kale suuratu alxujuraat ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih waataquu allah ina allaha samiicun caliim dadka mu'miniintaee ilaahay rumeeyeyoo rabbi iyo rasuul hadalka ha kala horu marina go-aanka ha kala horu marina ka dambeeya ilaahay iyo rasuulkao ha ka horaynina oo ka edabsada aayad kale ilaahay waxau ihi waa suuratu nuur laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa ummad yahay yeedhmada nebiga u yeedhaysaan ha kala mid dhigina yeedhmada idinku isu yeedhaan oo kale bal walaalayaalta laga hadlaye waxaa laga hadlayaa habka aad nebiga ugu yeedhaysaan ha ahaado hab codkiisu uu hooseeyo hab aad leedihiin yaa rasuul allah yaa nebiy allah oo aydaan odhanaynin yaa muxamedow yaa fulaan aydaan odhanaynin bal maantana ka soomaaliga ahee diirka madow ee muslimka sheeganaya iyo inuu mu- muslim ku abtirsanayo ee intuu afka kala qaado odhanaya nebigaaga waxaa ku sameen labada arrimood taa nasku uu ka hadlayo iyo daliilada qur-aan iyo xadiid ku sugan arrinkan ay ka warramayaan iyo waxaad isu eegtaa ummaddani halkay taagantay waa laba arrimood oon isu kaa qabanayn waa laba arrimood oo cirki iyo dhulka isu jira waa laba arrimood oo runtii taa dambe ay tusinaysa diin la-aan waa diin iyo diin la-aan ayay tusinaysaa waxaa kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah xuquuqdiisa xurmatu bacda mowti wa tawqiiru wahuwa laasimu ka xaali xayaati marka uu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam wifka uu ka tegey in iyadana la ixtiraamo sidii loo ixtiraamayay markuu noolaayo oo kale in xadiidkiisa la ixtiraamo in sunnadiisa la nooleeyo in magiciisa marka ma la maqlo nebiga calayhi salaatu wasalaam qofku magaciisa uu maqlo inuu ku saliyo sidaynu xusi doono waaya xuquuqda nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii qofka muslimkaah dee uu dhegaysanaya mar walba u fiirsanayaa wuu tirsanayaa waxa lixaad oo xuquuqda uu inagu leeyay ka mid a asalaatu ala asalaatu calayhi calayhi asalaatu wassalaam in nebiga lagu saliyo in nebiga lagu saliyo oo salli loo diro rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida loogu saliyayna wayn xusi doonaa kayfiyada uu qofku ugu saliyo hadduu dhahdo sala allahu calayhi wasalam calayhi salaatu wassalaam allahuma salli wasalim cala muxamed ibni cabdillah inta waa ku ansaxaysa laakiin siiqa ibraahimiya baa ugu fiican allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahim wabaarik calaa muxamedin wacala ali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacala ali ibraahim fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid sidaa igu saliya buu nebigu calayhi salaatu wasalam markay asxaabtu weydiiyeen sida loogu saliyayo bal nusuustan eeg ilaahay baa qur'aanka kariimkaa ummadeennan kula hadlay kuwii hore kuwii dhexe inaga kuwa inaga sii dambeeya si toosa markaasaa ilaahay waxau hi yaa ayuha aladiina ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisii waxay ku salliyayaan nebiga idinkuna dadkii mu'miniintahaa ee ashahaadanayay nebiga ku saliya oo tasliimna raaciya sala allahu calayhi wasalam wasalama tasliima suurat laxzaab baa ilaahay saa uu ku tilmaamay ilaahay iyo malaa'igtiisa ku dayda oo idinkuna saliya waa aayaddu si cad bay u sheegtay waa amar ilaahay uu bixiyey amarkaasoo aynu rabbi iyo malaa'igtiisa kaga dayanayno xagga axaadiidta aynu usoo baydhno uu nebigu calayhi salaatu wasalaam salligiisa kaga warramay wuxuu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim buu ku sugaya waa saxiix man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashara wardadiyow qofka hal mar aniga igu salliya ilaahayna wuxuu ku salliyayaa toban jeer ilaahay salaadiisa waxaad ku helaysaana dee waba shay aad ku guulaysatayba mar labaad wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum qubuuran wlaa tajcaluu qabrii ciidan wasalluu calaya faina salaatakum tablugunii xaysu kuntum wardadiihow guryihiinna aad seexataan ee uhoyataan ha ka dhigina xabaalo qabrigayga ha ka dhigina nina meel ciidahoo la caabudo waar igu salliya buu nebigu uhi taasa anigana ii wanaagsane idinkana idiin wanaagsane salaada a aniga igu sallidaan way isoo gaadhaysaa meel kasta oo joogtaan xadiidka abu daawud iyo axmed baa wariyey waa xadiid xujogala wey oo la daliishanayo meel kasta oo caalamka joogtaan way isoo gaadhaysa maxaad walaal u baciidsanaysa wa adigaa arkaya halkaynu dee iska dhegaysanayna adigoo adduunyada dabadiisa imika jooga ayaa anigoo hargeyso dhexdeeda joognaa dee hadalkaygina aada dhegaysanaysaan ama bari ha ahaata ama galbeed ha ahaata caalamka dee aragteen inta uu isu jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam telefoonna rabbaaniyaa ku xidhan isgaadhsiin ilaahay buu haystaa loo sahlay qabrigiisuu ku nooliyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam siduu tilmaamoon jidhkiisa xataa ciidda cunaynin sideenoo kale marka ilaahay baa isoo gaadhsiinaya salaadiine salligaa igu salliyaysaana igu soo salliyay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ka ag jooga siduu maqlayo inagana inoo maqlaya waxaa kaloo nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam salli la-aanta foolxumaday leedahay iyo ka wahsiga laga wahsanaya isagoo ka warramay albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay wardad yahow bakhayl waxaa la yidhaahdaa buu ihi qofka intoo la igu soo ag qaaday aan igu salliyeyna igaga bakhayle intaa inuu yidhaahdo sala allahu calayhi wasalam taa inuu yidhaahdo qofka intaa kari waayey dee ma ninkaas ma qofkaasaa dee col ka dhicin lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam col iyo xabad kusoo dhacaysa midna kama dhiciyeen sidaa darteed hadduu midacaayo xataa rasuulka sala allahu calayhi wasalam agtaada ku caayo balorta tallaabo kalood qaada iyo waxaad samaysa wixii kula gudban waad yeeli doontaaye ku salli adigu halkuu isaga markuu nebiga soo qaaday ka caayay adigu ku salli nebiga calayhi salaatu wasalaam si ilaahay agtiisa aad beri uga noqoto si mawqifkaaga iyo waajibkaaga adigu aad u qaadato wixii kale aad yeeli karaysa ama qowl baad ku diidi ama ficil baad ku diidi munkarkaa inaad ka gaabsato maaha inaad ka caajista maaha nebiga adigoo difaacaya calayhi salaatu wasalaam adiguna waajibka iska ridaya kan daalimkee waxaa sameeyeyna badbaadinaya in aad kollay dee tallaabo qaadata waa daruuri nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintan kasii warramaya qiimaha badan waxa uu yidhi maa jalasa qowmun majlisan lam yadkuru allaha fiih walam yusalluu calaa nabiyihim ilaa kaana calayhim tiratan fain shaa ilaa kaana calayhim tira fain shaaa cadabahum wain shaaa gafara lahum rawahu tirmidi o axmed hadday dad meel isugu yimaadaan meel mafrisha bay ummadi soo fadhiisatay ama meel bay isugu yimaadeen ilaahay may xusin oo dikrigii ilaahay lama iman nebigoodiina kumay saliin calayhi salaatu wasalaam arrintaasi maalinta qiyaamaha murugay ku noqonaysa way ka murugoon doonaanoo wa fartay dhexda ka qaniini markaasay isku canaanan kolkaasay odhan doonaan war meesha maxayna fadhiisiiyey meesha ayaan darrada iyo guul darrada iyo gobonnimo xumada aynu kala kacnay meesha maxayna fadhiisiiyey ayay odhanayaan ilaahayna maalintaa ama ha cadaaba ama ha ka dhaafee waa dembiilayaal dadkaas rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay sidaa ilaahay xaqa ugu leeyahay inuu isaguna ummadda xaq ugu leeyahy bal xadiidkan kalena eeg nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi raqima anfu rajul dukirtu cindahu falam yusalli calay tirmidi iyo axmed baa warinaya oo xadiid xujogala wey ha dullooba buuhi alla dulli ha ku rido u ducayn maayo alla ha dulleeya buu nebigu uhi qofka intoo agtiisa la igu xusay aan igu salliin aniga waayo kaalintiisii muu qaadanin nebigiisii muu ixtiraamin nebigiisii muu xusuusan nebigiisii muu jeclaanin ummadda abaalka ku lahaa ee usoo kifaaxee usoo halgamay ee iyaga u noolaa intuu noolaaba nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalayaal salligu wuu fadli badan yahay mar walba laakiin meelo dhowra ayuu sii fadli badan yahay meelahaa waxaa tiriya oo ilamaa koob iyo afartan meelood xusay imaamka weyne la odhan jiray ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa la ydhaha jalaa-u lafhaam fi salaati waasalaami calaa khayri alanaam kitaabka magacaa la yidhaahdo ee uu kaga waramo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qiimaha uu leeyay ayuu sheekhaasi ku xusay koob iyo afartan meelood oo islaamku iyo diintu ay sunnaysay ama waajibba ka dhigtay nebiga lagu salliya calayhi salaatu wasalaam meelahanaa ka mid a haddaynu tirinno labaatan ku dhowaadka ah waxaa ka mid a qofku markuu masjidka gelayo inuu nebiga ku salliyo ducadii masjidkana akhriyo markuu masjidka ka baxayu ducadii akhriyo inuu nebiga ku salliyo marka uu mu-adinku adaamo inuu ducadii akhriyo nebigana ku salliyo marka la aqiimo sidoo kale kolka uu ducaysto inuu ducada salliga kusoo khatimo ataxiyaadka inuu maaragtay markuu dhammeeyo salliga raaciyo salaada jinaasada dee waxyaabihii la akhriyayay baabu salligu ka mid ahaa ama arkaanta salaada jinaasada marka u horeeyo qofku xidho dee faatixada waxaa kusii xiga un salliga nebiga xataa intaan meydka loo ducayn salligaa horreynaya subaxdii iyo galabtii inuu nebiga ku salliyo maalinka jimcada inuu nebiga ku salliyo dadku markay meel isugu yimaadaan intaanay kala tegin nebiga ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam waa taa aynu xadiidka kusoo aragnay had iyo jeer marka uu khudbadda jumcaha imaamku akhriyayo dadka uu akhriyayo waa inuu nebiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada islaamku nebiga sunneeye in lagu salliya waxaa ka mid a mar magaciisa lasoo qaaday aada maqasho sida xadiidka hore baynu ku soo marnay salaada ciidda allahu akbar allahu akbar waa kan imaamku leh inta dadku ay allahu akbar leeyihiin isaguna inaanu aamusina salliga nebiga sii geliyo waa meelaha uu ku daray sheekhu ducada qunuudka marka ay mashruuca tahay la akhriyo qunuudka in salliga nebiga lagu soo gebagabeeyo calayhi salaatu wasalaam safa iyo marwo labada meeloode la yidhaahde xajka ama beytullaahi alxaraamka markuu qofku tago camalka gudanayo dushooda uu fuulo ducadii nebigu akriye uu akhriyay inuu salliga raaciyo weeye marka uu qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam salaamo ee uu is-ag taago waa inuu ku salliyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wa cinda alhami waashadaa'id wa dalabi almakfira kolka arrinku uu qofka ku adkaado inuu ilaahay sabriyo nebigana ku salliya calayhi salaatu wasalaam marka uu qofku dembaabo ee dembigaa uu ka toobadkeeno uu doonayo inuu ilaahay ka dhaafo waa camal saalixe inuu nebiga ku salliyo ugu dhowaado ilaahay iyo meelo kale labaatan ku dhowaad baynu tirinay inaha uu sheekhu tilmaamay waa calaa sabiili almithaal laa calaa sabiili alxasr waynu soo dhodhoweynay weye walaalayaal xuquuqda nebiga waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam waa qodobka toddobaad wujuubu taxaakum ilayhi in garsoor laga dhigto oo marka uu maaragtay ay arrin yimaado qur-aanka iyo xadiidka lala tago oo la yidhaha rabbi iyo rasuul maxay ka yidhaahdeen ilaahay baa yihi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir war wax alla wixii aa ku murantaan ilahay iyo rasuulka u celiya waa qur-aanka iyo xadiidka weeye inaan reer hebel xeerkoodii loo celinin weeyaan xeerka caalamiga inaan loo celinin weeye xeerarka yuhuudiya dowladaha inaan loo celinin weeye laakiin qofka muslimkaah waxa uu ku amran yahay war rabbi iyo rasuul maxay yidhaahdeen alla wuxuu uhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima wallahi inaanay rumaynaynin baa ilaahay uhi ilaahay wuu isku dhaartay iimaan yeelan maayaan ilaa ay garsoore kaa dhigtaan wax kasta isku qabtaan oo diinta iyo xadiidkaaga ay ula soo noqdaan waxaynu kusoo gebagabayn lahayn nuqdada sideedaad waa in nebiga la dejiyaa martabadiisa oo aan sida ilaahay oo kale loola dhaqmin oo aan isaga la caabudin ee inuu addoon yahay dheeraad leh oo khalqiga iyo nebiyaasha iyo malaa'igta mid walba ka fadli badan waa in la ogaadaa sayidu alawaliina walaakhiriina inuu yahay sidaasaa isagana u sharaf badan innagana inoo sharaf badan waa inaan la siinin xaqii ilaahay u lahaa isaga lama caabudi karo isaga xaqii ilaahay lama siinayo laakiin waxaa loo aaminayaa inuu yahay bashar dheeraad leh sidaasaana nusuus badani tilmaamaysaa oo imika aynaan ka gaadhsiin karaynin waana xuquuqda xaqa xuquuqda ugu muhiimsan buu ka mid yahay waanu ka dardaarmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo ummadda wuxuu uga digayaa inay darajadiisa dhaafiyaan intaasaynu kusoo gebagabayn lahayn kelmadeennan wixii ansaxay ilaahay xaggiisa weeye wixii aan ku gafaynaa waa aniga iyo shaydaanka ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa in uu iga dhaafo allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca waarina albaaila baila warsuqna ijtinaabah allahuma ajcalna min aladina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah wsala allahu calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi waslem subxaana rabbik